mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ay xoriyadiisii u soo celiyeen telefishinka s t v oo ay la sheegay inay xayireen wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee puntland cabdilaahi xaashi warsame qoob deero oo amarkan isagu soo saaray ayaa v o weda u sheegay in t v-ga dowladdu uu weerar been abuura uu ka tabiyey puntland taasina ay keentay in muddo kooban shaqada laga joojiyo markii dambena ay cafiyeen dhinaca kalena magaalada boosaaso waxaa maanta soo gaadhay laba boqol iyo afar iyo soddon qof oo qaxootiya oo isugu jira soomaali iyo yemaniyiin kuwaasi oo ka soo qaxay colaadaha ka taagan dalka yeman haddaba wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee puntland master qoob deero oo aan goor dhaweyta khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa iiga waramay arrimahaasi sahray saakay lixdii aroornimo waxaa timid doon siday laba boqol iyo soddon iyo afar qof oo kala ahaa boqol iyo sagaal qof ciyaal bay ahaayeen toddobaatan iyo kowna waxay ahaayeen haween konton iyo afarna waxay ahaayeen rag dadkaas afartan iyo kow qof oo kamida waxay ahaayeen yemaniyiin inta kalena waxay ahaayeen soomaali tiradii guud na soo gaartay ilaa kowdii bisha abril waxay ka dhigaysaa shan kun baa oran lahaa shan kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo toban qof bay ka dhigaysaa sahroy dadkaas ayaan dhaweyd waxaa hal doon aada u ballaaran baa timid dad kun iyo toddoba boqol labaatan iyo saddex bay waday sideed boqol iyo labaatan iyo lix kamid ah waxay soo gashay marka xarunta dadka aan kusoo dhaweyno markaasna waxaa kusii jiray ay dadkaas imaanayeen dad adugu laba boqol oo dhow dhow ah tiradaas waxaa ka dhigtay kun qof iyo xoogaabay ka dhigtay dadkaas waanu kala safr safrinay qolo walba meeshay rabtay baanu gaarsiinay oon hadda doontan cusub waxay nagu soo gaartay dad adugu ah boqol iyo boqol iyo adugu konton iyo xoogaa yar tirada maanta xoolka meesha ku biirtay waxay noqotay soddon iyo sagaal qof waxay tiradii ka dhigtay markay horay ugu jirtay iyo tirada maanta ku biirtay boqol sagaashan iyo sagaal qof bay ka dhigtay insha allahu dadkaasu laba qaybood ba iskugu jiraanin dad gobolada soomaaliya sii kala raba iyo dad raba inay boosaaso degaan insha allahu iyagana waa mar dhow biri laga bilaabo iyagana waa maarayn doonaa xaaladooda dadka yemaniyiinta markaynu garano soomaalida inay deegaanadoodii ku kala noqonayaan dadkan yemaniyiinta iyagu xaggee idiin dhaafaan sidee arrinkooda lagu xaliyaa maadaama wadankoodii kasoo qaxeen sahra waa mahadsan tahay su-aal wanaagsan weeye dadka yemaniyiinta ah markay noo yimaadaan oo ma aqoonsan inay yemaniyiin yihiin waxaanu soo saarnay wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay waraaq la birmafatio birmafatio macnaheeda waxa waaye marka koowaad oo ay dadkaasi yimaadaanin oo aan u aqoonsana inay yemaniyiin yihiin inaan baan waxaan u aqoonsana inay yihiin dad qaxooti ah waxaanu kala macaamilnaa hay-adaha xaqa u leh sida hay-adda unhcr oo kaleeto iyo hay-adaha kaleo dadka taageera dadkaas hadduu yidhaahdo qofku waxaan ku noolaanayaa howl puntland goboladeeda kala duwan oo dhan iyo hadduu yidhaahdo gobolada kale ee soomaaliya baan ku noolaanayaa annaga waxa weeyaan maadaama ay horay abaal ugu lahaayeen shacabka soomaaliyeed dadka yemaniyiinta iyo dowladda yemaniyiintuba waxaan ula dhaqanaa sidii ay dadka ula dhaqmaayeen xor baan qofkaas ka dhignaa hadduu xamar aadaya xamar baan usu safrinaa hadduu gobolada kale soomaaliya aadaya gobolada kale soomaaliya usu safrinaa marka waxaan ku taageernaa waxaanu hay-adda unit c r ay ku taageerto iyo waxa shacabka puntland ku taageeraanba waa ku taageernaa safiirka yamaneed ee dalka soomaaliya joogaa maanta sharagaa soo gaaray boosaaso isagana kulamo kala duwan buu nala qaatay maamulka gobolka kulan buu la qaatay wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu geynay dadkii yemaniyiinta ahaa waan ugu geynay xarunta meelaha ay joogeen aada buuna ugu qancay waxaanu kala shaqeyn doonaa safaaradda yeman dadka soo gaaray soomaaliya inaanu maarata u xaqiijino tiradooda iyo magacyadooda dhinaca kale haddaynu eegno waxaa jira wareegto kasoo baxday xafiiskaaga oo adigu ku saxeexan tahay waxaa la sheegay in qaar kamida warbaahinta soomaalida gaar ahaan telefishinka s n t v in aad shaqadii ka joojiseen arrintaasi ma jirtaa wasiir ha way jirtaa sahroy idaacadaha ka howlgala dalka laba xaba ma ahane inta kaleeto waa idaacado madax banaan puntland t v iyo raadiyaheeda iyo s n t v oo dowladda soomaaliya ay leedahay puntlandna saa ogtahay dowladda federaalka qeyb kamida waayo raadiy t v-ga marka s n t v waxa weeyaan wuxuu khalad ka galay camalkii wanaagsanaa oo aanu sameyneynay dowladda puntland ayuu been abuur ka sameeyey t v awal macnaha shaqadan hayne badanaaba gudbin jirayna ma ahayn t v-gana dada usoo usoo dhuuntay dadkiiba warka duubay sana warkii saasaa lagu baahiyey maantay adugu wax ku dhow soddon saxofi ayaan goordhow wada shirnay ayagaa marka horeeto isa soo arkay hadday isa soo arkeen waxay arkeen waxay ninkaan wuxuu duway bay arkeen dhalinyarada ah way soo garnaqsadeen way noo yimaadeen sababtoo saxaafaddu oo v o a ay kamid tahay ayadaa marka hore waxay gudbinaysay dadka saxaafadda dadka waxaan u qabanay oo life oo muuqaal ay gudbinaysay oo maqala inta isugu jira dadka hadday markay soo garnaqsadeen oo wiilkii ay yidhahdeen khaladkan waa u galay waxaana codsanna haddaan saxaafadda nahay in la cafiyo anagu markaas saxaafadda oo aanu shaqwada shaqeyn wanaagsan leenahay waxaanu go-aansanay dowlad ahaan inaanu marka iska cafino shaqadiisii s n d d wuu wadan karaa
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka puntland cabdilaahi xaashi warsame qoob deero oo khadka telefoonka iigu waramay